dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinteenna dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilownay xilli afar maalin ay ka harsan tahay muddada loo qorsheeyey in lagu soo gebagabeeyo doorashada xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa deegaan doorashooyinka qaar waxaa ka taagan khilaafyo ka dhashay habka loo dooranayo mudanayaasha magaalada garbaharey oo ay taallo lix iyo toban kursi islamarkaana ah meelaha khilaafyada adag ay ka jiraan ayaan weli xal laga gaarin guddi uu dhowaan ra-iisul wasaare rooble u saaray xalinta ismarwaaga doorasho ee garbahari oo tegay magaalada kismaayo dibna ugu laabtay muqdisho ayaa toddobaadkan sheegay in wixii ay kala soo kulmeen ay dib ugu celinayaan ra-iisul wasaaraha dhinaca kale magaalada baladweyne ayaa toddobaadkan la sheegay inuu ka taagnaa khilaaf la xiriira kuraas xirista oo u dhexeeyey madaxda ugu sarreysa maamulka hirshabelle inkastoo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi yuusuf dabageed oo la hadlay v o a uu beeniyey inuu jiro wax khilaaf ah oo u dhexeeya isaga iyo madaxweyne cali guudlaawe anigii madaxweynaha hirshabelle sidii loo doortay horta hal maalin isku khilaafin waa kuu sheega hal maalin anigii madaxweyne guudlaawe hal maalin isma khilaafay ilaahayna markhaati u ka yahay madaxweynuna markhaati u ka yahay dadkana ka dhexaysaa waxaan sidaan ha loo duwayo sidaan hala yeelo waa yidhaahaa laakiin inta badan madaxweynaha go-aanka ugu dambeeya leh aniga fishishaan u soo jeediyana inta badan waa isla fahminaa weli intaas hal sanay baraan isla shaqaynaynaa hal maalin isma khilaafin dadka warxumatashiilka ama xumaanta ka shaqeeya waayo waxaa sheega dadan anaga kuraas uxidnana ma jiro ciidan uxidi doonaana ma jiraan kuraastu waxay ka mid tahay doorashada ka socota soomaaliya ayaa hirshabeelle ka socota gaar ahaan beledweyne hadda kuraasta ku dhiman si gaar aan musharaxiinteeda ugu yeernay aniga madaxweyneo isla soconaa u yeernay waxaanan u sheegnay inay kuraasta ku tartamaan maamul goboleedyada ayaa hore u sheegay inay wadaan dadaallo ay ku dardargelinayaan doorashada waxaana la filayaa in maalmaha soo socda la doorto mudanayaal badan inkastoo ay weli raxman tahay arrinta gobolka gado isla arrimaha doorashooyinka ayaan ku jirnaaye guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya shariif xasan sheekh aadan madaxweynena ka soo noqday maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay in toddobaadka loo diiday inuu u dhoofo magaalada baydhaba si ugu tartamo kursi ka mida baarlamaanka oo deegaan doorashadiisa ay tahay magaalada baydhaba shariif xasan sheekh aadan ayaa arrintan ku eedeeyey madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen
wax maanta dhahay ani runtii aad ugama hadli karo sababtoo ah waxaan filaaya maaha marke waxaa filaysaa in aada looga hadlo oo laga hadli karaa sababto waxaa waaye baydhaba ma tegi kartid ani hadda wax kastoo dhacaba waxaan filaaya mabahaba marka waxaadan filayn inaad ka hadashin waa iska dhib badan tahay markii ninka raallia runtii aniga shalay aan rabay inaan baxo maadaama beesha aniga aan ka dhashay kursiga laba boqol iyo lixdan iyo kow lasoo dhejiyey beesheedana waxay yidhaahdeen imo odayaasha ugu waaweynaa ilaahay baa weyn inaan meeshaas tagaan rabay shalay inaan baxanaan rabnay aniga shalay waanana hor istaagay waxaanana yidhi lix saa haddii la gaaro aeroboortka laguma degi karo markii waa isku runsanay laakiin hadda waxaa hadda dhacay haddaan fiirino waxawaa ciiday nafteeda ku talagalay ahayd oo hadda wax oo oo rasmiga ma ahayn wax ku talagal loo sameeyey ahayd sababtoo ah dadkii aan la hadlay oo maamulka oo aeroboortka waa la hadlo waxaan ku yidhi waratanin odayaan ahay diyaaradda waa ii kalaysan tahay wax kasta sameeya hataa laii sameeyo on si un adiga tixgelinaha laigu sameeyo waa toban daqiiqa degaysaa diyaaradda shalay waan filayayb in laii samaynayo runtii laakiin maaysan dhicin laima samaynin anoo tii la yaaban haddana maanta hal saan erboorka galnay saacaddaasaan ka soo baxnay aniga diyaaraddiina qaadi laheyd waa la diiday falkaas faal aan aad iyo aad uga xunnahay waaye wax hadda anagana qabtana ma ahayn waxaan aaminsanahay inaan mudnaa inaanan erboorkaas aniga ninkii loo diidi lahaa aanan ahayn aan aaminsanahay waxa aan raadinayayna waxa waaye waxa hadda beesheeda ay leedahay oo hal qof ku tasarufayo waay inuusan qalankiisii qabanayn ani waan aaminsanaa laakiin haddana saas ay tahay inaan meeshaas ka tago odayaasha aan u tago ninkuu rabana waxa kasii darow nagu sameeyey annaga oday dhaqanaa leenahay waa la ogyahay cabdicaziiz aniga dhowr jeeraan wada aragnay madaxweyne cabdicaziiz dhowr jeeraan is aragnay weligey waxaan kala hadlayay waxaan dhihi jiray niyow anaga odaygeena ixtiraama dhegeystayaal idaacadda v o a oo isku dayday inay la xiriirto madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen weli uma suuragelin sidoo kale waxaa v o a ay la xiriirtay mas-uul ka tirsan madaxtooyada koonfur galbeed oo sheegay inaysan xilligan ka hadlaynin dhinaca kale maamulka puntland ayaa toddobaadkan sheegay in lasoo afjaray colaad muddo ka taagneyd magaalada boosaaso taasoo ka dhalatay markii madaxweynaha puntland siciid deni uu xilka qaadis ku sameeyey taliyihii ciidamada b s f ta puntland maxamuud cismaan diyaana oo isagana ku gacan seeray arrinkan ayaa waxaa ka dhashay dagaal magaalada boosaaso ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan puntland kuwaasoo kala taabacsan madaxweyne deni iyo maxamuud diyaana oo ahaa taliyihii ka soo horjeestay xilka qaadistii lagu sameeyey dadaallo soo socday labadii bilood ee lasoo dhaafay kadib puntland ayaa ku dhawaaqday in xal laga gaaray colaadda sida uu idaacadda v o a u sheegay wasiirka amniga puntland cabdisamed gallan
muddaa la kala fadhiyey oo khilaafkaasi jiray ilaahay subxana watacaala baa mahad kale intii hadda madaxweynuhu joogay magaalada boosaaso ee arrintiisa waa idlaatay waa la dhameeyey waxayna kusoo dhammaatay jenaraal maxamuud madaxweynuhu dikreeto cusub uu soo saaray oo uu xil ugu magacaabay jenaraal maxamed amiinna oo isagana dikreeto hore ku joogay madaxweynuhu waxa uu soo saaray iyadana dikreeto labaad oo isagana xil ugu magacaabay hawsha marka halka hadday ku dhammaatay waxaa noo dhignayd inaanu saraakiisha isu keenno oo aanu saraakiisha gaargaar ugu warramo si guudna aanu jamac isugu keenno marka gaargaarka wuu isoo aragnay tan oo ahay tii ugu muhiimsanayd baanu maanta isugu wada keennay kulan farxadeed buu ahaa kulan laysoo hambalyeynayo buu ahaa ciidanku ciidankii difaaca ku wada jiray bay ahaayeen inay hawshu meesheedii ka socoto oo wixii dhacayna xaleedale laga noqday halkaana ay ku dhammaatay fariintu intaasay ahayd iyo dhimashaku
ugu dambayntiina iyadoo toddobaadkan meelo badan oo dunida looga dabaaldegay maalinta haweenka caalamiga ee siddeedda maarj ayaa sidoo kale toddobaadkan somalilan laga hirgeliyey xarunta la socodka iyo wax ka qabashada tacadiyada ka dhanka ah haweenka sida ay sheegtay dalladda haweenka somalilan ee nagaad agaasimaha dalladda nagaad nafise yuusuf maxamed ayaa v o a u sheegtay in tallaabada furitaanka xaruntaasi ay ka dhalatay kadib markii ay kordheen xadgudubyada haweenka loogu geysto gudaha somalilan
maadaama uu tacadiyadani ay maalin walba soo noqnoqonayaan innaga oo dad muslina ah innaga oo waddan nabadgelyo ah joogna maalin walba ay soo noqnoqonayaan waxay dhacday in aanu ka fikirno sidee dadkan wax loogu qaban karaa ama seerfiskani uu dadkan ugu adeegi karaa waxaanu iba furnay markii doorashadu socotay in tacadiyada ka dhanka haweenka xilliga doorashada la yareeyo amaba aanay dhicin cool centerkan markaasaanu furnay waxaa ka soo baxay riboodkii in loo baahan yahay oo arrintan loo baahan yahay wuxuu u adeegayaa cid kasta oo tacadi ku dhaco dumar iyo caruurba marka waa lala soo xidhiidhayaa shaqaalo oo carbisan hawshanba ayaa ayaa kombyuutarada aad arkayso dul fadhiya iyaga ayaa markaa u jawaabaya cid kasta
guud ahaanba dhegaystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulqaadir ah tan iyo kulanti dambe dhammaanteen waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo